wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada qorshayaal lagu doonayo in lagu dhireeyo magaalooyinka iyo deegaanada jubbaland iyadoona bulshada ku nool kismaayo loogu baaqay inay doorkooda ka qaataan qorshaha dhiraynta magaalada wasaaradda deegaanka ayaa gudaha magaalada kismaayo ka samaysay dhowr xarumood oo dhirta lagu beero laguna kaydiyo agaasimaha waaxda dhiraynta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland cabdiqaadir macalin aadan ayaa ka warbixiyey faa'iidada dhirtu u leedahay bulshada iyo deegaanka iyo sida bulshada uga qaybo qaadan karaan dhirbeerista deegaanka isagoona bulshada ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan dhiraynta magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka jubbaland waxaawy kow tusaale ahaan meelaha ay kaymaha ama dhirta ay ku badan tahay way ka roob badan tahay meelaha kalete ee dunida inteeda kale way ka baraka badan tahay wayna ka maartay wax soo saar dhinac fiican tahay meelaha aan lahayn dhirta marka faa'iidooyinka loo qabo waxaa weye kow horta dhirtii waxaa loo isticmaala loo yaqaano har oo dadkiiba harsanaya xilliyada kulaylaha marka ciidda ama magaalada dabaysha soo gelayso kaleetana difaaca bay u tahay oo difaacda sidoo kaleeto dhirta waxay aad iyo aad maaragtay usoo jiidataa bilicda magaaladana qeybbay ka noqotahay qeyb bay ka tahay oo quruxda magaalada qeyb ka tahay indhaha indhihii ku doogsado waxaa weye caafimaadka qofka biniaadamka qeyb ka mida maadada claravilka ayaa laga helaa dhirtu dhowr nooc bay kalaada dhirtu qaar waxaa layidhahda urban forestry la yihahdaa waa dhirta magaalada loogu talagalay qaarna waa rural development waxaa layihahdaa forestry marka dhir waa tan magaalada loogu talagalay dhirta floricultureka loo yaqaano oo dhirta ubaxa leh waa runtii oo bilicda magaalada qayb ka noqonaysa waa dhirta u baahan in lagu beero magaaladanka wadooyinkooda weliba sidoo kaleeto dhirta har kale oo shed kale oo maaragtay magaalada ay u baahan tahay waxaa ka mid a geedka mahaganiga loo yaqaano soomaalida had inta badan waxay u taqaanaa geed marreexaanka iyo geedka hindigo nemtriga afka qaar hadduu yidhaahdo geedaha meydaanka oo kale baxri saafka oo kale maxaa iraday geedahaas oo dhan waa geedka layirahda shawri qodaa u taqaan lakin dhowrka la yirahdo maaragtay dhamasta dhirtaasoo dhan waxay runtii aad iyo aad ugu fiican tahay magaalada in lagu beero dhanna magaalo difaac bay u tahay dabaysha iyo maarata waxyaabaha ka caawinaysa ka hortegeeda ciiddana way reebaysaa danna roobkay soo jiidanaysaa iyo roobka way ka qayb qaadanaysaa in dhulka inuu maintenancegiisa inuu joogto iyo roobka digitaankiisa inuu maarsi deganaan ah roobka in dhulka inuu ugu ekaado marka dhirtaasoo dhan har bay leedahay meelaha qaarkood xaafadaha xitaa waxaa lagu beeran karaa oo kale sida geedaha babayga oo kaleeto cambaha oo kale mujtamacana waxaa laga rabaa inay qeybtooda inay qaataan waayo dadku dowladdu waxay dowlad u tahay dadkii dowlad ku tahay duwaag uma ah dowlad dadku marka waxaa loo bahanya in awaamirta dowladda kasoo baxaysa wacyigelinaha la siinaya in dadka inay qaataan ay maarata fartoomaan kuna dhaqmaan dowladduna waxaa laga rabaa inay bixiso wax la wixii imkaaniyaada dadka ay u baahan tusaale ahaan dhirayn fara badan in la sameeyo marka dhirtaas faraha badan in la keeno oo dibadda laga keeno haddii gudaha laga waayo in dibadda laga keeno dowladdu saaran tahay oo lasoo dhoofiyo la keeno dadkuna in loo qaybiyona dowladdu saaran dadkuna inay qaataan oo beeraanna shacabka laga rabaa marka mar waliba wada shaqaynta bulshada iyo dowladda dhirtaah ayaa muhiim u ah bilicda deegaanka iyo sidoo kale caafimaadka bulshada islamar ahaantaana ka qayb qaadata yaraynta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada